إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo taabacsan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaa ku dagaalamay magaalada baardheere ee gobolka gedo webiga jubba ee mara magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu la'yahay wiil dhallinyaro ah oo shalay u qaaday webiga burcad hubaysan ayaa dalka kenya ku dilay qof rayid ah iyadoo laga dayranayo ammaanka qaybo ka mid a waddankaas xukun xadisino ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa dhigay bannaanbax ay kaga cabanayaan dhulboob ay ku hayso dowladda federaalka tobannaan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay hoteel ku yaala dalka turkiga إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toosa ku qaaday xera ciidamada shishe ee gaar ahaan kuwa xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool dagaal in muddo ah socday ayaa halkaa ku qabsaday ciidamada dowladda xabashida ethoobiya welina aan faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la-eg yahay ciidamo taabacsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa ku dagaalamay magaalada baardheere ee gobolka gedo faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxaa shalay mar kale ku dagaalamay ciidamo kala taabacsan labada maamul ee ka jira halkaasi waa dowladda federaalka iyo maamul kala baxay jubbaland eh warar kale helaya waxay sheegayaan in dagaalka dhex maray maamuladan uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray maamuladan ayaa lagu soo waramayaa inay isku haystaan xilal dhowaan magaaladan uu u soo magacaabay guddoomiyaha u janjeera dhanka dowladda federaalk ee cabdulaahi shimbir iyadoo ay arrintaasi ka biyo diideen mas-uuliyiintii horay ugu magacaabnaa baardheere taas oo sababtay in dagaal uu halkaas ka qarxo xiisad la xidhiirta arrintan ayaa weli ka taagan magaalada waxayna isku beddeshay aag dagaal iyadoo dadku ay barakacayaan dagaaladan ku soo laalaabtay gobolkan gaar ahaan baardheere ayaa waxay dhibaatada ugu badani ka soo gaartaa bulshada ku dhaqan mandiqadan goobaha lagu dagaalamay ayaa iminka ku sugan dowladda federaalka kuwaasi oo ilaa iyo hadda u suurogeli la inay si buuxda ula wareegaan gacan ku-haynta magaalada baardheere haddaba ma ahan markii ugu horraysay uu dagaal ka dhaco gobolka waxaa maalmihii lasoo dhaafay uu iska horimaad hubaysan magaaladani ku dhex maray laba maleeshiyaad oo kala taabacsan labada maamul baardheere ayaa waxaa ka jira xaalad siyaasadeed oo cakiran ciidamada labada dhinac ayaa weli isku horfadhiya aagga lagu dagaalamay islamarkaana mar walba la filan karo in dagaalka uu sii xoogaysto webiga jubba ee mara magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu la'yahay wiil dhallinyaro ah oo uu shala qaaday webiga moxamed qaasim ayaa ka warramaya webiga jubba ee mara magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaa shalay lagu waayey wiil da-diisa lagu qiyaasay toban iyo shan sano jirkaasi oo ka mid ah dadka ku nool magaalada cabdi cali xasan oo ku magac dheer cabdi faruurow ayaa webiga ku dabaalanayay mar qura ayaana la waayey sida ay sheegeen carruur webiga kula dabaalanaysay xiliyadan oo kale ee jilaadka lagu jiro webiga jubba ee mara jamaame ayaa khatar lagala kulmaa dad badan oo ku nool jamaame iyo eheladiisa wiilka ayaa shalay wakhti badan webiga ku qaatay waxaana gudaha webiga galay naaqudayaal wiilka ka raadinayay webiga anigoo masaajidka soo baxay aliisoo wacay waxaa lii dhahay walaalka ayaa ku dhacay webiga saas ma ka warqabtaa mayaan dheh markaas ka bacdaan meesha imaada moota soo qaate markaas ilmihiiyaa arkay waxay dhaheen halkan isku dhacay asagoo dabaalaaya wuu nooge oo issii deeyasane saasuu ku dhintay magaciisa cabdi faruuri waa la magac ku magac dheer cabdi cali xasan saruur aadan hawaryaran ahaa hooyadiis baa la dhalatay habari aabbaanaha alxamdulilah bacdal markay soo tugto wowiga soo aade alxamdu alshukra maanta magoobogaas ku jiraa had ilaahu lafihiis allaha noo soo sehelo آه لفيس الله نوسهر ورابد دنا نوسو دعيسو ilaa hadda waa la raadinaya ها والدون هاي الآن كان بقى cali maxamed barsanji niyahow anigoo abbaaro oo beeraha falaya yar walaal ah ii soo wacay wuxuu igu yidhi niyahow yarkii walaalka ahaa webigu ku dhacay ee balse wuu dabaalaya asigoo webiga gow soo dhow ayaa cayaal ayaga isla dagaalaya oo isla dabaalayeen ayaa dhagaxyo ku tuuray yarkana macnaha faruurtuu ka dillaacan yahay hoos kama tolno koruu ka tolon yahay biyihiiuu jiiday yarkii wuu quusay marka haddana waxaan ku guli jirnaa sidaan ku hel lahayn inuu ilaahay noo soo siqiro oo lafihiisa aan bannaanka sidaan ugu soo bixin lahayn ku aasi lahayn hadduu ilaahay ka raalno hadda nolol iyo geeri midna laguma hayo midna ma hayno weli wiilasha marka jiilaalkana aad aad ugu dabaalan webiga caruurta aad iyo aad anaga waa ka kar la'anahay way badan yihiin ciyaal jabaam niman yar iyo niman waaweyn way isku jiraan waa kaa marka horey ka waran webiga carruur muu qaada waa wuu qaadi jira weligiisba sanadba sanad sanadba wuu qaadaabo caruurta annaga waa celinaa badi qaarna dib jiraa jiro oo waalidkooda aanan ka adkay annaga kuweena waan ka adagnahay laakiin niman waxaa jiro waaweyn oo ilmaha maskaxdooda ka xadaayo oo webiga geenaayo oo annagaa ka mid ahabo caruurteena had iyo jeer ka daba imaan webiga duraad aniga lugan ku imaan anoo doonaa wiil oo ani aan dhalay waa helaa waan garaacay anoo xabsiga usii wadaa gabar deriskayga ga celis khubarada webiga yaqaana ayaa waalidiinta ugu baaqay inay carruurtooda ka celiyaan webiga maadaama ay dabaylo socdaan ibraahim sheekh saalax ilaa la yidhaahdaas waxaan talada ani aan siinayaa dhalinyarta hadda soo kacaysay webigii xilliyaashu dadii lahaa hadda waa waa jilaal ah marka waxaa la rabaa inay ilaaliyaan jilaalka biyaha meel god way meelna waa taag taagii ayay ku qabaysanayaan biyihii baa jiidaya waxaa ku ridayaa meeshii godkii ahaa sidaasaa loogu dhimanaya inay iska ilaaliyaan ayaa wanaagsan axmed mayaani shaaliyaa ilmaha carruurta hadda waxaan tala siinaa inay iska ilaaliyaan webiga markiisaa xilliga jilaalka ah khatartiisaa leeyahay inay oo isku ilaaliyaan faraha webiga jubba ayaa ka mid ah webiyada mara soomaaliya ee sida weyn looga faa'iidaysto carruurta ayaa webiga gaara marka uu biyo yarayo waxayna xilliyada qaar la kulmaan khatar ay ku waayaan noloshooda burcad hubaysan ayaa dalka kenya ku dilay qof rayid ah iyadoo laga dayranayo ammaanka qaybo ka mida dalkaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali wararka ka imaanaya dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika ayaa tibaaxaya in burcad hubaysan ay khaarijiyeen nin wiil u dhalay u kaxaynaya iskuul kuwaasoo mindi ay wateen kala helay dhinaca midig ee caloosha dadka deegaanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladda amni darro ee kusii xoogaysanaysa gudaha dalka kenya waxaa lagu soo waramayaa in nin da-dhaxa ay tooriyeeyeen kooxaha looga shakisan yahay inay yihiin tuugo ninka geeriyooday ayaa magaciisa ku helnay mijal waxa uuna wiil saddex sano jir ah u kaxaynayay goob waxbarasho ku tala deegaanka mathar for as maamulka nairobi haweeney magaceeda lagu sheegay cayreen oo darislaa mijal ayaa sheegtay inay maqashay buuq iyo sawaxan kadibna dibadda uga soo baxday gurigeeda islamarkaana ay aragtay qofka qayladhaanta samaynayay waana ninka dariskeeda ah masaadirtaan helayno ayaa intaa ku daraya in meydka ninka loo qaaday xarunta meydadka ee lagu magacaabo nairobi funeral home durbadii bahaalka ay wax ka dhaceen waxaa isku geedaamay boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan kuwa kenya kuwaasoo sheegay inay wadaan baaritaano dheeraad ah sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamo aad u fara badan oo xukuumadda nairobi ay ku daadisay wadooyinka xukuumadda uu hogaamiya william ruto ayaa ku fashilantay sidii ay u cirigtiri lahayd burcaddan kusii xididaysanaya dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika xukun xaddi suno ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaalla deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ee shabeellada hoose mubaarak cumar ayaa ka warramaya الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر deegaanka kuyabarow ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxaa shalay galabkii ka dhacay xad ka mid ah xuduudda allah fagaaraha lagu fulinayay xadkan ayaa waxaa soo xadiray qaybaha kala duwan ee bulshadu ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kunyabarow xadkan ayaa lagu fuliyey wiil dhallinyaraha oo da'diisa lagu sheegay sagaal iyo toban jir kaasoo ku kacay fal kufsi ah oo u geystay gabar wiilkan dhallinyarada ayaa kufsiga u geystay gabar la sheegay in ay ahayd xoolo jir sidaasna uu ku qabsaday xilli ay xoolo la jirtay gabadhan kufsiga loo geystay ayaa durbadiibu u cadaalad doonatay maxkamadda shareecada islaamka ee deegaanka kunyabarow taasoo ugu dambeyn fagaaraha keentay ninkii kula kacay kufsiga mid ka mid ah qudaadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka maxkamadda ka soo baxay iyadoona lagu dhuftay wiilkan dhallinyaradaha boqol jeedal maadaama uusan wax guuraa soo marin ujeeddu caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda horteeda dacwo keensaday toban iyo sagaal sano jir ah waxaan ku dacwaynayaa anigoo ari la jira ayuu ii yimid indhaha ayuu iga xidhay wuu ii xoogay wuuna ii galmooday weligay leema guursan maxkamadda waxaan ka rabaa anii ninkan sharciga in lagu kala saaro intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waan xoogay waana u galmooday xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay mudaaciyadda dacwaddeeda iyo mudaacalayhiga jawaabtiisa noqotay qiraal inuu guur soo maray oo in kale baartayna caafimaadkiisa ogaatay inuusan guur soo marin caafimaadkiisana taam uu yahay waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida tan kow waxaa maxkamaddu xukuntay falka uu ku dhacay inuu yahay fal zino ah labo waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xaddu zino ah saddex waxay kaloo ku xukuntay mahrulmithil arshubikaara iyo hal sano oo musaafuris ah afar xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal shan waxaana loo cuskaday aayadda labaad ee min suurati nuur qowluhu tacaala azzaaniyatu wazzaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa طaa'ifatun min almu'miniin وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة أخرجه مسلم هذا وبالله التوفيق wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa marar badan sidan oo kale xukunno xadudzinaa ugu fulisay dad lagu eeday inay ku kaceen fal kufsi ah qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa dhigay bannaanbax ay kaga cabanayaan dhulboob ay ku hayso dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macal cabdiweli dad shacab ah oo laga barakicinayo halka loo yaqaano carwada qaranka ee ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa dhigay bannaanbax ay kaga cabanayaan dhulboob ay ku hayso dowladda federaalka waxay sheegeen in dhulka ay degan yihiin uu yahay mid dan guud ah hase ahaatee ay xukuumadda dowladda federaalka doonayso inay ganacsato ku wareejiso iyagana ka barakiciso maadaama aysan awood ku hor istaagaan dhulboobkan haysan waxay habaareen ganacsatada iyo dowladda federaalka ee isku garabka ah oo doonaya inay dhulka ay degan yihiin boobaan
maalin kasto gurigaa la dabadidina annaka isdawca maan noqone falastiin maan noqone adina israa'iil maan ugu noqotay guri kasta waa la jibina meel kasta waa la galaa maskiin lee la daba taaganya falastiin maan noqone falastiin maan noqone danaheeda may ku qaadanaysaa meesha caruwa caruwada qaranka maa laga dhigaa waxa maa la keenaa waraabihii jooga eeyi wixii jooga ee lagu fiirsana maa la keenaa ninaa lacag laga siiyaa gati ninkan coroa inuu sii goobaysto anakana meelan ku nastan aan la'ane haddaa meesha laga dibrisa intay aadayna meelan aadna male ganacsatadana barakici haysana maalkiinna allaha inku gubo ilaahayna wax inkama dhaansiiyo masaakiinka inaad tihiin laakiin masaakiin ilaahaa u maqan insha allahu dabkii maraykan gubaa idin gubaayo xoogaa noo sheeganaysiin adinkaa dhulkayna barakicinaayo lacagtaa noogu faanaysiin ilaahayaa na abuurtay na daayo ganacsatow ganacsatada naga dulgada hayso ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga dulqaado waxaa soo haray ganacsatada soomaaliyeed oo bangiyada adduunka lacagta ka soo qaadanaysa oo bangiyada adduunka lacagaha ka soo daymanaysa oo dadka maxastaa ku barakicinaysa ilaahay waxaannu ka baryaynaa waxa ay noogu faanhayaan hadday nooga xishoon waayaan xoolaha iyo maalka ay la ordayaan hadday nooga xishoon waayaan oo ay nooga maxaan ku dhadaa diirnici waayaan oo ay nooga nixi waayaan waxa ay ku faanhayaan oo ay la ordahayaan kansar iyo maxaan ku dhadaa kaankara iyo cudurrada dhiigga qaada maalkooda allaha u geliya inaysan calfanna ilaahay baannu uga barinay magaalada muqdisho waxaa ku sii badanaya dhulboobka uu halkaasi ka wado xasan sheekh maxamuud madaxa dowladda federaalka iyo ganacsato uu kula heshiiyey dhulboobkan waxaana maalmihii u dambeeyey sidan oo kale ka cabanayay maamulayaasha iskuullada ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo sheegay in ay maqleen in ganacsato laga iibsanayo qaar ka mid ah iskuullada ay dhigaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan tobannaan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay hoteel ku yaala dalka turkiga dabkan oo sababay dhimashada tobannaan ruux iyo dhaawaca tiro kale ayaa ka dhacay guri ku yaala buuraha buluu ee dalkaas gurigan ayaana lagu tilmaamay inuu ahaa hotel ay ku nastaan dadka dalxiisayaasha ah dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in dabkan ay ku dhinteen lixdan iyo lix ruux halkaa ay ku dhaawacmeen konton iyo kow qof hoteelkan oo dabku ka kacay ayaa ka koobnaa dabaq laba iyo toban biyaano ah dadka ayaana isku dayey inay ka soo boodaan si ay dabka uga badbaadaan arrintaas ayaana badisay dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray dadkii ku sugnaa guriga oo ku dhowaa laba boqol iyo konton qof wasiirka caafimaadka ee dalka turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah dadka dhaawacmay oo ku jiro xaalad halis ah halka toddoba-iyo toban qof oo ahaa dhaawac fududna la soo gaarsiiyey isbitaallada howlgalka debdemiska ah ayaa socday ku dhowaad toban saacadood dhowaan ayay ahayd markii dab xooggan oo uu sababay qarax ka dhacay haamaha gaaska ah oo ka dhacay dalka turkiga dhacdadaas oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan afar qof oo turki ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa